أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa maalintii shanaad si xiriira u socda iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan noocyada kala duwan ee gantaalada wasiir ka tirsan kooxda eridada soomaaliya ayaa ay saacaysleey xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex coloosan murtadiinta walaayadda islaamiga baay ayaa diyo u kala qaaday laba beeloo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega walaayadaas mid ka mid ah wargeysada dalka etoobiya ayaa daabacay inay jirto cabsi ku aadan in xuutiyiintu ay gantaalo ku garaacaan dekadda berbere ee waqooyiga dalka soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya saraakiil ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa u goostay dhanka mucaaradka maamulkaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha rabadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa maalintii shanaad oo xiriira socda iyadoona la isku adeegsanayo gantaalada kala duwan ee hubka haddaba wararkii ugu dambeeyey dagaalkaasi waxaa inoo hayay cali aadan cabdulaahi caliyare iyadoo maalintii shanaad uu galay dagaalka culus ee ka socda bariga dhexe ayaa wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inuu sii labaliixaadsaday weerarka iyo weerar celinta ka dhex aloosan maraykanka yuhuudda iyo xulafadooda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan ilaalada kacaanka ee iiraan waxay fiidkii xalay ku dhawaaqeen bilowga wejiga lixiyo tobanaad ee weerarada iyagoo sheegay in tiro badan oo gantaallo iyo diyaarado aan duulyo lahayn ku fasaxeen yuhuudda iyo danaha maraykanka ee gobolka sidoo kale isla xalay diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee iiraan ayaa weerar ku qaaday saldhigga maraykanka ee irbil ee waqooyiga dalka ciraaq waxaa kale oo maraykanku uu xalay baahiyey sawirada askartiisii ku dhintay weerarada iiraan geesta kale maraykanka iyo sahayanada ayaa xalay sagbarkii duqaymo culus ka geystay magaalada urmiya ee dalka iiraan waxaa kale oo jira muuqaalo la baahiyey oo muujinaya waxyeelo xoogan oo gaartay dhismayaal dowladeed iyo kuwo shacab oo ku yaala magaalada teheraan qunsuliyadda maraykanka uu ku leeyahay magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta ayaa saacado badan oo xalaya gubanaysay kadib markii lagu qarxiyey diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee iiraan dhanka kale wargeeska wall street journal ayaa ku warramay maraykanka inuu isku diyaarinayo inuu taageero koox hubaysan oo ka soo horjeeda nidaamka gudaha iiraan oo kurdi u badan isla markii uu warkani soo baxay ciidanka iiraan waxay fuliyeen weeraro duqaymo ah oo ay u adeegsadeen soddon diyaaradood oo nooca isqarxiyo ah kuwaasoo lagu beegsaday kurdiyiin hubaysan oo ku sugnaa gobolka kurdistaan ee dalka iiraan waad mahadsantahay caliyare wasiir ka tirsan kooxda eridada soomaaliya ayaa isaacasilay xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex aloosan murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkani haya waxaa saacadihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray khilaafka ka dhex aloolsan kooxda riddada soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay xasan gurguurte iyo kooxaha mucaaradka ah ee ku bahoobay golaha mustaqbalka maleeshiyaad hubaysan oo ka amar qaata maamulka gurguurte ayaa saqda dhexe ee xalay u daatay hotel ay degganaayeen xildhibaanno ka soo jeeda puntland kuwaas oo maalin ka hor hawada laga soo celiyey loona diiday socdaal ay ku tagi lahaayeen magaalada garowe sidaa ay wararku tibaaxayaan maleeshiyaadka gurguurte waxay hoteelkaasi oo ku yaalla xeyndaabka xalane ka afduubteen murtad axmed cabdi hurre oo la taliya u ah madaxweynaha puntland kaas oo lagu eedeeyey falal ka dhan ah amniga xildhibaanadii kale ee hoteelkaasi ku sugnaa ayaa xilliyadii saxuurta waxay baraha bulshada soo dhigeen muuqaallo ay ku muujinayaan sida ay wax u dhaceen iyagoona sheegay in la laayey islamarkaana ay u afduuban yihiin gurguurte iyo kooxdiisa waana la soo weeraray waana la laayey waana la soo weeraray annagoo xildhibaano qarana waana la laayey axmed cabdi hurre baa la afduubtay xildhibaanadii waa la laayey xasan sheekh maxamuud baa noo soo diray soomaaliyay ogaada hutel erebar baan joognaa dhamarradaasaa nalagu dhuftay saasaa naloo dilay dowladnimadii soomaaliya saasaa loogu ciyaarayaa ha la ogaado waana la soo weeraray ha la ogaado dastuur baana lagu khasbaayaa waana la afduubayaa afduub baanu nahay ha la ogaado soomaaliyay maamulka shahadalla dirirka puntland oo tallaabadan si adag u cambaareeyey ayaa sheegay in jirdil iyo afduub loo geystay xildhibaanada la weeraray wuxuuna falkaasi ku tilmaamay mid ugub ah oo lagu bartilmaameedsanayo mas-uuliyiinta reer puntland geesta kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay xidhalkii ay ka hayeen nidaamka gurguurta iska casilay laba wasiiro dowle oo ka soo jeeda deegaanada puntland laguna magacaabo ismaaciil buraale iyo caynaan shee yuusuf kuwaas oo xubno ka ah golaha dawaaqiidda ah ee baarlamaanka riddada soomaaliya tallaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli khilaafka dastuurka riddadu uu si laba lixaadsaday islamarkaana maanta oo arbacoha la filayo in baarlamaanka dawaaqiidah si sanduleah lagu marsiiyo ansixinta wax kabeddelka dastuurka ee gadaal uu ka riixayo murtad gurguurte waad mahadsantahay cabdiqani wilaayadii islaamiga baay ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo walaala ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi bashiir muuxdiina waa iman ayaa tafaasiisha warkani eegaya dhowaan waxaa degmada boolofulla ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu xalinayey khilaaf iyo shaqaaqa soo dhex galay beelaha walaalaha ah ee gaaljeceli eyle ee wadadega wilaayada baay xalinta khilaafkan waxaa in muddaha u taagnaa guddi ka socday maktabka musaalaxada ee wilaayaadka islaamiga oo kaashanaya maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyagoona heshiis buuxa kala dhex dhigay beelahan gaaljeceli eyle oo tobannaan qof iska dilay kuwa kalena iska dhaawacay heshiiskan ayaa ugu dambayntii lagu soo afjaray madmadowgii u dhexeeyey beelahaasi ugu horreynna munaasabadii lagu soo gebagabaynaya heshiiskan waxaa laga akhriyey bayaan dhowr qodob ka koobnaa qismu lmusaalaxati waalcalaaqaat limaktab asiyaasati waalwilaayaat ujeeddo heshiis uu kala dhex dhigay qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin beesha gaaljecel iyo beesha eyla kuwaas oo dagaalla ku dhex maray deegaano ka tirsan degmada buurhakaba wilaayada islaamiga ee baay dagaaladaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo bur burhantiyadeed intaba dagaaladaas oo salka ku haya dhulbeereed waro iyo dhul daaqsin ah kadib markii loo qabtay dowro iyo kulamo guud iyo kuwo gaargaar ah kuwaas oo qaatay wax ka badan bil kulamadaas oo lagu dhexdhexaadinayay beelahaas walaalaha ah ee aan magacooda kor ku soo xusnay kulankaas oo ay martigelisay wilaayada islaamiga ah ee baay maqarkeeda degmada fullaay ugu dambayn waxay isla qireen labada beelood in ay jiraan dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo tacadiyo intaba dhimashada beesha eylo waa sagaal qof gaaljecel waxay walaalahood ku wareejiyeen laba boqol iyo lixdan kun toddoba boqol iyo konton waxaa ku dhiman beesha gaaljecel siddeed iyo toban kun afar boqol toban iyo lix dollar dhimashada beesha gaaljecel waa lix qof beesha eyla waxay walaalahood ku wareejiyeen boqol afartan iyo siddeed kun iyo shan boqol waxaa ku dhiman beesha eyla konton iyo laba kun iyo shan boqol dhaawacyada beesha eyla waa kow iyo toban qof dhaawacyada beesha gaaljecelna waa toban qof dhammaan dhaawacyada labada dhinac waxaa lagu ballamiyey in ay yimaadaan maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay wixii hanti burburay iyo wixii magta ka haray iyo dhulkii laysku hayay waxaa loo qabtay muddo afar bilood ah intaasi kadib waxaa diyooyin goobta ku kala wareegay hoggaanada beelaha gaaljecli eyle ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee baay waxaan hadda walaalaheen ku wareejinaynaa nogaaskeenna nogaas cabdijilaal waxaan ku wareejinaa insha allahu tacaala laba boqol iyo lixdan kun toddoba boqol iyo konton doolar ogaas igala wareeg laba boqol iyo lixdan kun toddoba boqol iyo konton doolar igala wareeg ma igala wareegta waa kaala wareeg insha allah alxamdulilah ogaaska waxaa ugu dhiman ugu leeyahay toban iyo sideed kun iyo afar boqol toban iyo lix doolar ayaa reesta ugu ah insha allahu tacaala may biinay insha allah haddii ilaahay heroob oo walaalaha ku wareejinay boqol afartan iyo sideed kun shan boqol doolar yaa walaalaha ku wareejinay anoo ku wareejiyaaw walaalka la araaw sheekh ibraahim qoley walaal oo la wareeg lacagtaas
ogaaski waa kala wareegay waas cabdijilaal waa kala wareegay boqol afartan iyo sideed kun iyo shan boqoloo doolar waad mahadsan tahay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran walaalka may reestay haddii iilahaaday insha allah haddii ilaahay roob konton iyo laba kun iyo shan boqol iyo iilahaaday insha allah haddii ilaahay roob taasna iidoo maadaama farxaad iyo unaga muujiyaan iyo taasna ku wareejiyey doona waqtiga haddii la deer afar bilood ka bacda taasna meelaba iyo banninka dhammaado doonta ugu dambeenna waxaa goobta munaasabadda ee heshiiska ay ku gaarayeen beelaha gaaljaceli eila ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay isagoona madasha ka jeediyey kelimaad u badnaa dardaaran maantana marxalad baan taagannahay weli waxbaa noo dhamman tallaabooyin yaraa noo dhamman biidn illahi tacaala laakiin guul badan baan xaqiijinay dhibaatooyinkii culeysyadii jiray markii loo fiiriyo guul badan ayaan xaqiijinay allahu akbar allahu akbar waxaan rajaynaynaa inta noo dhammanna ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo fududeeyo aan dhammaystirno insha allahu tacaala waa haddii aan daacad u noqonno labada reerba ay daacad u noqdaan oo nin kasta si kal iyo laab ah oo qalbigiisa ka soo go'day wuu u qaabalo waxaan rabaa marka labada beeloodba heshiiskan iyo maxay ahayd wadiidaan hadda lala kala wareegay iyo inta noo dhamman dhammaystirkooda waxaa lafdhabar u ah hoggaanka dhaqanka labada beelood iyo labada beelood iyo walaayada iyo degmadeeda oo isgarabsanaya haddii aan kala dhacno aan kala harno wax qabsoomaya ma jiraan maalinkii walaayada ay taagan tahay oo shaqada ay u taagan tahay haddii qabaa'ilka la waayo maalinkii qabaa'ilka ay u taagan yihiinna maamulka la waayo maxaa isqabanaya waxba isma qaban karaan macna waxaan rabnaa marka qadiyaddaani mar waxay naga ahayd in xal kale aan lahayn oo ciidan meesha loo diro oo ciidan lagu xalliyo hadda alxamdulilaah labada beelood nin qori haysta oo u ooman walaalkiisa inuu dilo ma jiro dhibaatadii aan soo marnay haddaan dib ugu fikirno nin walba wuxuu isleeyahay meesha la isku dili jiray intaad ka fogaato amar buulo fulay xagga ka martaa ama maxay ahayto laaga iyo aad ka sii fogaataa meesha sooma jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa labada beeloodba intaasi inay waana nooga filnaato inta badan maamulada wilaayaadka islaamiga dalka ayaa xoogga saaraa dhammaynta khilaafaadka soo kala dhexgala qabaa'ilada si looga hortago in si xaqdara loo daadiyo dhiigga qofka muslimka ah mahadsanid bashiir mid ka mid a wargeysada dalka etoobiya ka soo baxa ayaa daabacay inay jiri karto cabsi ku aadan in iiraan ama xuutiyiintu ay gantaalo ku garaacaan dekedda berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya yaasir maxmed ayaa siyaa maqaadaya warbixintan xilli dagaallo culus ay ka holcayaan bariga dhexe ayaa waxaa soo baxaya oo darasyo tilmaamaya in dagaalladaasi ay ku fidaan dhinaca soomaaliya gaar ahaan xeebta magaalada berbera oo ku taal deegaanada uu ka aramiya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan wargeeska itoobiyaanka ah ee adis standard ayaa sheegay in aqoonsiga yuhuudda ay siisay somalilan uu khatar ku keeni karo dekedda berbera maadaama dagaalka lagu qaaday iiraan uu ku fidi karo danaha yuhuudda ee gobolka cabdimaalik al xuuti oo ah hogaamiyaha kooxda fallaagada xuutiyiinta ee yeman ee ay taageerto iiraan oo haatan ku jira diyaargarow dagaal ayaa horay uga digay in joogitaan kasta oo yuhuuddu ay ku yeelato somalilan loo tixgelin doono bartilmaameed ciidan wuxuu sheegay in imaaraadka carabta oo ay ku hoobanayaan diyaaradaha daroniska iyo gantaalada iiraan keliya aanu maamulin dekedda berbera balse uu sidoo kale leeyahay saldhig ciidan oo u dhow dekedda kaas oo uu dhowaan ballaariyey runtii ma garanayo waxaa halkaas ka socda mararka qaarkood waxaa yimaada labaatan diyaaradood muddo toddobaad gudihiis ah ayuu yidhi shaqaale ka tirsan shirkadda imaaraadka ee d b wor kaas oo ku hadlayay magac qarsoodi ah wargeesku wuxuu tilmaamay in falanqayaashu ay sheegayaan in imaaraadku uu door muhiim ah ka ciyaaray aqoonsiga sahaayanada ee somalilan waxaana suurtagal ah ayuu yidhi in ciidamada yuhuuddu ay horayba ugu sugnaayeen saldhigga ciidan ee ku yaalla berbera waxaa jira mala'awaal siyaasadeed oo la aaminsan yahay oo ah inuu jiro joogitaan militari ama mid amni oo yuhuuddu uu horay dalka ugu sugnaa ayuu yidhi diblomaasi reer galbeed ah oo u sheegay e f b isagoo codsaday inaan magaciisa la sheegin iskaashi kasta oo ciidan oo maamulladani ay yeeshaan ayuu wargeesku tilmaamay in mar walba uu ahaan doono mid qarsoodi ah wuxuuna xusay in haddii uu xaqiiq noqdo joogitaanka ciidanka yuhuudda ay dekedda berbera noqon doonto mid u nugul gantaallada xuutiyiinta iyo iiraan xogta uu wargeeskani soo gudbiyey ayaa imaanaysa xilli uu cirka isku sii shareeray dagaalka imaaraadka islamarkaana maamulka dabadhilifka ah ee somalilan uu shaaca ka qaaday inuu ka soo horjeedo weerarrada iiraan ay ku qaaday imaaraadka iyo guud ahaan dalalka khaliijka howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxaay howlgal ka fuliyeen degmada afgooye ee duleedka magaalada muqdisho ee wilaayada shabeellada hoose waxayna ku dileen askari ka tirsanaa murtadiinta oo lagu magacaabi jiray cali muudey sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka gulweyne ee hoos tagtaa degmada buulmareer saraakiil ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa u goostay dhanka mucaaradka maamulkaas marwaan maxmed ayaa warbixinta warkani eegaya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in tobnaan askari iyo saraakiil ah oo ka tirsan maamulka ashaadola dirarka ah ee koonfur galbeed ay goosteen ayna ku biireen dhanka maleeshiyaadka mucaaradka ah guddoomiyihii maxkamadda daaquudka maamulka ridada koonfur galbeed iyo ciidamo uu wato ayaa ku biiray maleeshiyaadka mucaaradka ah ee saldhigyada ka samaystay duleedka magaalada baydhabo cabdulaahi macali ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isaga iyo maleeshiyaad daacad uu ahaa cabdicasiis lafta gareyn ay soo goosteen ayna qayb ka noqon doonaan abaabulada dagaal ee lagu doonayay in lagu rido maamulka sida uu hadalka u dhigay sibisin argahaytan ee baydhabo walmaha keerahay guddoomiyihii maxkamadda ama hera ilaalihii sibilan kasaw galantay biteeda suriyi gabalkii meyle ilawn ku tabaha dogi iyo nay yaalkii shay hilkalan dhadhiiba ile ilawn ku tabaha
barnamada haalka jara ila kuleelala jooga dhirka haya geekan kooy si wanaagsan la hindhawaay sida hadalkii guddoomiyaha sheegahay marka dad badanoo walaala ee badan hindhawaayeen gacmo furan la hindhawaay runtii insha allah may rajayna dadka walaalada ah bay dhowr hoogama inka bashaarayaane tii waqti dhow inisa xurriyadda ay katamashleey doonaan od magaaladaasoo yani galanta dadku xaq u durishay galanto kanaga doonta mid ilaa adkari marka satayla hindhawaay dulmaga meelo la kaxaaya khaasatan maxkamado aan baxda garsoorka kuma tahay dhibaatooyin badan dadka la kasoo biyahay dhul booba la wada waxyaalo badan la soo biyahay marka waxyaalahaas oo dhan dukumiintii socda oo ahaan dukumiintii socda ayaa aha dhalinyaradii runtii laka diirsidaay reer baydho dhanka diirsidaayeen hoqol roobet ubatihaan linka diirsidaay yaa geelkan kooy waraysay badan oo arag doontaan waxyaalo badan oo kule dukumiintii badan ahaay hadala doona dad badanoo dulme meelo kahaay badan oga sir badan ahaay marka insha allah intaas dhan gadaalana ka doon bilaal kariim xil kuleela laga jara wararka ayaa intaas ku daray in kala shaki xoogan uu soo kala dhex galay madaxda maamulka ridada koonfur galbeed waxayna dhinacyadu wadaan abaabule xoogan oo isugu diyaarinayaan dagaalka madambaysa ah mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii doornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh